kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowla goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kaas oo ay la qaadatay hay-adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana kulanka looga hadlayay sidii hay-adaha samafalka u kordhin lahaayeen taageeridda bulshada ay siiyaan maadaama lagu guda jiro xilli roobaad loona baahan yahay in la garab istaago bulshada kuwooda nugul intii uu socday kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa madaxda hay-adaha samafalka wasiirada wasaaradaha gargaarka qorsheynta caafimaadka biyaha dowla goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale shirka ayaa looga hadlay kordhinta mashaariicda lagu hormarinayo kaabayaasha dhaqaalaha iyadoona hay-adaha halkaas ku sugnaa ay soo bandhigeen qorshahooda u degsan wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowla goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir cabdi caruush ayaa marka uu shirku soo dhammaaday la hadlay warbaahinta waxa uuna ka dhawaajiyey qodobo dhowr ah oo la islaaf gartay magaalada baydhabo waxaa noogu qabsoomay kulan ay isugu yimaadeen hay-adaha ka shaqeeya mashruuca somalia humanitarian fund oo ah qoondo loogu talagalay mashaariicda emerjensida kulanka waxaa goobjoog ka ahaa oo wasaaradda gargaarka ku weheliyey wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah mudane cabdixakiim fiqi wasiirka caafimaadka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha kulankaas oo ujeedadiisa eed warbixin in lagu kala qaato iyo in hay-aduhu inoo soo bandhigaan shaqooyinkii hayaan iyo caqabadaha hortaagan wixii talaana dowladda ay ku darto oo la iska wareysto mashaariicda meeshay marayaan guulihii laga gaaray iyo caqabadaha jira mashaariicda laga hadlayay mashruuca hadda socda s h f wuxuu ka socdaa degmooyinka baydhabo degmada bardaale degmada diinsoor xudur iyo walnaweyn shan degmo oo ka mid ah deegaanada koonfur galbeed soomaaliya qeybaha ay adeega ay fidiyaanna waxaa ka mid ah qeybta biyaha ama oo loo yaqaan wash qeybta nafaqada caafimaadka iyo qeybta protectionka oo sektaradaas daboolaya sidii loo kaalmey dadka ugu nugul ee bulshada koonfur galbeed soomaaliya shirkan ayaa kusoo aadaya xili inta badan deegaanada dowla goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu si weyn uga dego roobka guga kaas oo saameyn taban ku yeeshay bulshada qaar gaar ahaan kuwa nugul kuwaas oo xilligan u baahan in la garab istaago